marti wacanoo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka martida mikrofoonka ee laanta af soomaaliga ee v o a oo toddobaadkan uu marti noogu yahay madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi inta uu socdo barnaamijkan martida mikrofoonkuna waxaanu ku qaadaa dhigi doonaa arrimo badan oo muddooyinkii dambe aada laysku weydiinayay kuwaasi oo isugu jira xaaladaha gudaha somalilan dhexdeeda somalilan iyo soomaaliya iyo wadahadaladii labada dhinac u dhexeeyey halka ay ku dambeeyeen iyo weliba qorshayaasha somalilan ee muddada dhow iyo mustaqbalka fog ugu horreyn aan soo dhaweeyey madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi waxaana aan ku bilaabayaa waraysiga qaybtan ugu horreyn madaxweyne bal nooga waran xaaladda guud ee somalilan xaaladda dalka somalilan meel wanaagsan buu marayaa ilaahay mahadii waa sanad barwaaqo roob badani u da-ay oo dadku nimcooyah u degan yahay dalka gudihiisu waa nabad jaararkana nabad baanu ku wada nool nahay ilaahay mahadii tallaabooyin horumar waa qaadnay dekadii berberaa haddii ilaahay idhaahdo sanadka labada kun iyo ko labaatanka waa dhammaad wadadii isku xidhaysay berbere iyo wajaale ee berbere corridor iyo naamka boqolka dhowr iyo toban baa la sameeyey iyana waktigaa inay dhammaataan filaya ayaanu sugayn haddii la idhaahdo wadadii dheerada ceergaabana waxaa nooga hadhay dhammaadkeedii lixdan kilomitr in ku dhow haddii alla idhaahdo qorshaha kale waxay noqonaysaa wadada burco hargeysa waxaanu filaynaa wado kale wado kale oo ku jirta initiativeka africa geeska africa la wado oo jabuuti kasoo bilaabato bownaba soo marto dalka iyana isku xidha intii awoodaydu ogolaato oo dadkoo isku duuban shacib iyo dowladba ay wadaan baanu wadnaa waayo waxaanu nahay dal aan adduunyada kala ixtiraafsanayn oo dhaqaale la wadaagin wax yaroo hay-adu kenkeenaan mooyaane oo iyagu isku kalsoon markaa waa dadaalaynaa aad iyo aad baanu ilaahayna ugu mahadnaqaynaa waa ladanahay waan gartay madaxweyne haddii tay roobab badan oo si xidhiidha u da-aya ay jiraan oo geyga barwaaqo badani ka jirto waxaynu ka warhaynaa geeska africa inay kusoo noqnoqoto abaaro dadka iyo dunyadaba saameyn ku yeesha marka xilligan barwaaqada maxaa ku tala gasheen ee aa qabateen si looga hortago haddii ay abaar kala soo noqoto abaarihii dhacay iyo xaaladaha adduunka markii la eegay dadka somalilan waxay go-aansadeen inay dhulkooda wax ka soo saaraan oo mustaqbalka dhow xagga cuntada iskaa filaadaan markaa dad in badan badan baa tallaabo xoog laga qaaday xagga beeraha beeraha la beeray waa markii u horreysay ee dalagii ka soo baxay ay noqoto in suuq loo doono laga iibsado beeralayda sidaa darteed dowladdu iminka waad ogtahay mashruuc bay samaysay ay dowladdu maalgelisay oo one million loo dhigay in loo maray dalaga dheeraadka inuu yahay oo dowladdu ka iibinayso ay kasoo iibsanayso beeralayda kaydinaysana si goor dhow dadka tabaalaysan loo siiyo heerkaasaanu maraynaa waana lasii kordhinayaa ilaahayna roobkii barwaaqada insha allahu wuuna wadi doona mudane madaxweyne somalilan waxay toddobaadyo ka hor u dabaal degtay sagaal iyo labaatan sannadood oo kasoo wareegay markii lagu dhawaaqay gooni isku taaga muddadaasi soddonka sannadood ku dhow maxaad ku qiimeyn kartaa waxyaabaha qabsoomay waxyaabaha aanay qabsoomin ilaa hadda qabyada noqday iyo heerka aada isleedahay soddon sannadood waa laga filayay somalilan markay jirto marka aan ka qiyaaso maalintii lagu dhawaaqay iyo maanta guulahaanu gaadhnay iyo horumarkaanu gaadhnay wuxuu igu rajo gelinayaa in aan mustaqbalka soo socda dhow orod dheer horumar intaa ka weyn samayn doono oon caalamka kuwa boqolaalka sano jiray la gaari aanu hegsan doono waan kuu sheegayaa maalintii lagu dhawaaqay somalilan magaalooyinka waaweyn badankooda caasimadu ka mid tahay hargeysa ka mid tahay ma jirin ama ugu yaraa gurisa qabsaaraya guri daaqadani ma jirin wax madfac iyo diyaarad ay rusheeyeen baa heedo baabaa xaafadaha iyo dhulka miina wada taallo dariiqna maad marayn beerna maad faran karayn meella maad gaarayn meel biyo socdaan oo biyo looga soo qaado dadka ma jirin oo waxaa lixi ceel ahaa dhan waa la burburiyey ardaydu meelaa wax ka dhigatoo dugsi ma jirin kursi xitaa lamahan dhagaxyaan baa lagaga bilaabay meel haddii alla beedankeeda leeyahay ammaana oo qofku istaaga ama uu roobka galaanba dhaxan magaalooyinka aad artay ma jirin halkaasaa laga soo qaaday maanta waxaan leenahay intaasoo jaamacadood magaalooyinka fooqyada ka dhisan ee shacabku dhistay iyo kuwa dowladeedba waadiyaabe waxaanu nahay dalka ugu ammaan badan ee lacagta iyo dahabka dibadda yaallaan laakiin waxaa la sheegayaa inay weli jiraan caqabado iyo meelo badan oo aan laga horumarin oo ay gaabis badani ku jiro caqabadahana waanu ka gudbaynaa intaa aanu soddonka samaynay sannadoodna sida laysu dhisa iyo sida loo horumaraanu barano waa kasii dheerayna ictiraafka waktigu doonaha qaato qiimuhu doonaha ku kaco somalilan waa goolka ay higsanayso oo waanu gaaraynaa insha allah waktigay tahayba hamad weyn iyo niyad wanaagsan iyo waxaa isbaarish bana siisay soddonkii sano waxaanu qaban madaxweyne waxaad ka warantaa xanuunka coronavirus oo dunida faraba-an ku haya heerka xanuunka covid sagaal iyo toban ee somalilan dad badan wuu ku dhacay kun iyo shan boqol iyo koob iyo labaatan qof baa la baaray baaritaankana waxaa la bilaabay koob iyo labaatankii march waxaa laga helay oo cudurkaa lagu arkay saddex boqol iyo afar state labiyo labaatan qof baa u dhintay aada iyo aad baan u sahlanahay marka la ega dala kale wuxuu ku saameeyey diyaargarow badan baanu galnay resourcekayga waxaanu hayna waanu isticmaalnay waxa ilaahay mahadiya sidaanu baayac mushtir iyo qof aqoon leh iyo dowlad si midaysan ugu gurmanay dalka qalabka xooggiisa oo dhan da waxaa soo iibiyeyiin baayac mushtirkayga shirkado badan baa milyan iyo dheeraad bixiyey nin waliba halkiisu iska xeel saaray laakiin waxaa jiray cabashooyin ee kasoo baxayay adeegyada caafimaad ee sida oxygiinta dadka lagu rakibo iyo qalabkan kale ee lagu neefsada ee ventilatorska loo yaqaano oo muhiim u ahaa xanuunka coronavirus ka waraa arrintaa madaxweyne dowladdu wixii loo baahnaa may haynin china la isku wada tegey kuwii baanu xagga dambe ka galnay qalabkii baa dib nooga dhacay waa run markaa dadka qalabkii u baahnaa hore maanaan keenin duruuftaasaana keentay laakiin sidaan ku sheegay waxaanu hayni waan isugu geyna maantana qalabkii badankiisa boqolkiiba lixdan baa yaala intii kale lixdan kusoo jirta madaxweyne laba sannadood iyo badh aada xilka haysay waxaa isa soo taraya dad badan oo cabashooyin ka muujinaya hanaanka ay xukuumaddaada u socoto iyo walaacyo ay ka muujinayaan dhinaca cadaaladda bal arrimahaasi nooga waran waxay ila tahay bini-aadmiga meel walba dowladu ka cawda dowladda iyo cabasho waa kala maarmaan waayo marka qofka la dooranayo ee doorasho dhacayso waxa la filaayo dadka wax dooranaya waxay filayaan iyo xaqiiqada inta la qabtaa mar walba kala bata oo dadku kol walba waxay filayaan filasho weyn iyo itaalkooda yar ta maraykanka ka mida ta ingiriiska ka mida tu kastoo doorasho gasha oo adduunla ka mida marka waan ogolahay inay dadku ka cawdaan dowladda iyo xukuumaddeeda iyo saa waxu qabtay waa dow dadku isku aragti maaha anigu iyo xukuumadda iyadu waxaanu isleedahay dar ilaahay iyo daacadibaan ku shaqaynay iyo in dadku si cadaalada wax loogu qabto hal iyo habeena loo shaqeeyo ummadda annagu halkaasaan taagana intaynaan ka gudbin cabashooyinkaasi haddaan su-aal kala sii raaciyo madax dhaqameedka oo inta badan lagu tirin jiray inay xukuumadaha la tiirsan yihiin oo ay dhinac la yihiin xukuumaddaada waxaa muuqata in qaar ka mid a madax dhaqameedku ay kasoo horjeedaan oo warbaahinta bulshada iyo warbaahinta kaleba ay kasoo baxayaan iyagoo dowladda dhaliilo badan usoo jeedinaya xaggey iska jiidheen xubnahaasi kamida madax dhaqameedka iyo xukuumaddaada arrintan waxaa lagu sameynayaa anigu markaanu meesha nimid waxaanu kala saaray xukuumaddii iyo shicibkii maamul ahaan dal ahaan talaanu wada leenahay dalka waxaa laga xukumaa oo laga hagaa qaybo badan golayaashii la doortay iyo xukuumadda waa meel madax dhaqameedka oo ummadda madax dhaqameedkoodi iyo dhaqankoodii waa meel culimada oo diintii haysaa waa meel dadka maalqabeenka iyo suuqa xorta iyo ganacsatada oo dhaqaali dalka hayaa waa meel dhalinyaradii iyo haweenkii intaasoo dhan baa talada dalka qaranka wadaaga annagu intaba gacan wada shaqayn baanu leenahay ra'yigoodaanu dhegaysanaa soo jeedintooda dareenkoodaanu dhammaantood dhegaysanaa laakiin waxaanu kala ilaalinaa in xukuumadda hay-adahaasi isku wada qasmaan waayo xukuumaddii shaqayn mayso iyadu way ka duwan tahay xukuumaddu madax dhaqameedka lama doorta waa dhaxla ganacsigu isagaa madaalkiisa leh laakiin xukuumadaha imtixaan baa daba yaala waa lagu doortay middaa lagu doortay maxaad qabatay balantii maxaad qabatay marka hadday hay-adaha iyagu xortaa ku dhaqan ay ku midanto tallaabo qaadi mayso marka anaga culayska dheeradkaana la saaran sidaa darteed baanu hawshayda gaar u wadnaa qolooyin kalena aan wada shaqayn laleena haddii aan hore uga sii socdo waxyaabaha kale ee xukuumaddaada lagu dhaliilo waxaa ka mid a in saxaafadda iyo xorriyatul qowlka ay ku ad adag tahay oo ay gacan adag kala hortagto islamarkaana ay jiraan dad u xidhan fikirkooda oo ay cabireen ama safar ay meel ku tegeen eedahaasi maxaad kaga jawaabaysaa mudane xaqiiqa waxaan kaaga jawaabaya waxay xaqiiqa ah waa laleeyahay iyo lasoo sheegayaa iyo xaqiiqa maaha xaqiiqada aan ku sheegay waxay somalilan waa dal dimuqraadi ah oo distoor leh oo qof waliba xorriyadiisa uu ku doon kara haddii la taabto ma jiro qof lasoo xidho oo aan waktigii distoorku u qabtay maxkamadda horgeynin laakiin boqolkiiba sagaal iyo sagaashan qof wal oo maxbuuso lasoo qabto waxaa la maryaa sii distoorku sheegay waa inuu loo yar helaa haddaanu loo haddaanu dhaqaalihiisu ogolan dowladda u qabata waa inuu iska difaacaa dowladda xukuumaddu haddii au qof ka tirsada xadgudub maxkamaddu toos ugu dacwooda garsoorka iyagu waxaan umanayaa garsoor uga dhexdhexaadsan dadka inuu yaryahay laba dadka journalistaha ah qof journalista oo lasoo qabtay oo waktigiisii booliiska loo geyin oon maxkamadda la geyin oo looyar loo qaban oon doodin oon maxkamad xukudna male dee markaa qofku waa inuu maxkamaddii aaminaa hadduu idhaa qalad baa laygu soo qabtay oo maxkamaddii aamini maayo maxay degardarahayd oole umatiisu ma sax noqonaysa qofka marka waxaan leeyahay somaliland waxaa taallaa dimuqraadiyad xorriyad saxaafadeed oon isla waata adduunka ugu badan qofka somalilandka xorriyaddu haysta iyo halkuu gaarayo adiguba dhegeyso caalamka cid gaadha wayarta waanu u baranay maadaamaanu koranay dadka ay u barto xorriyadda laysu dulqaato oo laga socdaa hawsha la qabsado markaa xorriyad iyo sharciyad laysu maraa taalo dalkayga ma jiro afduub iyo cid isku xadgudubtaa laakiin haddana wariyaal badan baa la sheegayaa in xukuumaddaadu xabsiga u taxaabtay soo taasi ma jirto sida sharcigu qof walba xakiimka gaari aada wadato oo aada leyrka cas jiidho taraafiguu ku qabanaya qof wal oo ku xadgudbo sharciga waa la ilaaliya ma jiro anaa kugu celinaya qof aanu suxufinimadiisa u xidhnay qofka suxufigaa la qabto waa loo sheegaa sharcigu jabiyey iyo wuxuu galay maxkamaddana wuu tagaa looyarna wuu qabsadaa qofka intaa waayey waa khalad dhacay waa saxayna hadduu jiro la helaba laakiin boqolkaa sagaal sagaashan wadaasa la maraa madax bannaanida garsoorka lafahaantiisa ma lagu kalsoonaan karaa madaxweyne garsoorka laftiisa mararka qaar lagu eedeeyaa inaanay xukuumadda ka madax bannaanayn oo aanay dhex u noqon karin eedeysanayaasha iyo xukuumadda anigu waxaan qabaa inay mar walba dowladda iyo qof haddii ay qabsadaan dhinac kasta iska eed cashuura isku qabsadaan saxaafada isku qabsadaan kiis kalaa isku qabsa mar walba inay dhinaca adag xukuumadda u dhigaan oo dhahaan dowladdu ha dulqaadso iyada dowladdii oo ay sharciga halka adag ka qabtaan dowladda waxay maraan broseska ninkii loo yar ma leeyahay dhexdhexaad xora ma yahay sharcigiisii ma loo qaaday abiil ma qaatay intaasaa loo maraa markaa qofkii garsoorka ahaa isagoo intaa maray oo qof iimaanla yahay oo mar walba loo dhaariyo sidaa waxay ila tahay inay xadgudub iyo gardaro tahay in la yidhaahdo dhexdhexaad maaha waan gartay madaxweyne anigoo wakhtigaaga kaaga mahad celinaya dhowr su-aalood baan jeclaan lahaa inaan kaa weydiiyo arrimaha dibadda haddaynu arrimihii gudaha intaa kaga nimaadno aan ku horumarayo ictiraafka somalilan soddon sannadood wax yar baa uga dhiman ilaa haddana ma jiro ictiraaf caalamiya oo ay ka heshay beesha caalamka mana jiro dal sir toosa u aqoonsaday dal madax bannaan maxaa hortaagan baad isleedahay ictiraafka somalilan ma gaabis dhinaciina ka yimid baa jira mise beesha caalamkan weli ku qancin qadiyadda somalilan iyo waxyaabahaad ku doonaysaan ictiraaf inaad ka heshaan caalamka horta wax waliba qadarka ilaah bay ku socdaa wax waliba qadar alle iyo waktigeeda leeyihiin somaliland maalintii la dhidbay dib u soo noqoshada iyo dib uxorada dalka ilaa maanta waxba iskama aha karno hadday caqli tahay iyo hadday tahay fikrad iyo siyaasad wax walba way isku geysay sidii adduunku uu u aqoonsan lahaa dalkaas soo shaqaynayo dal wax lala qabsada inuu yahay ammaan baanu keennay dimuqraadiyadan geeska afka laga sameyn baanu ka sabaynay mashkaladii dhexdeeda ahaa baanu dejinay jaarkii baanu walaag iyo walaaltinimo kula nool nahay dhaqaale adduunka culays kuma saaray annagaa iswado waa abuuray intaasoo dhammi waxay tahay waxyaalaha dowlad lagu aqoonsado ee lagula shaqeeyo caalamkana cid walba gacan nabadgelye ayaanu u fidinay fagaarayaashana garnaqsi xooglaanu geynaa haddana weli waktigii may gaadhin cidna tidhaahda ictiraaf ma muudnin iyo maydaan shaqayn iyo ceebtaasi aadan u ictiraafayna maanaan arag dagaalka u weyn wuxuu ka socdaa waa dowladda muqdisho ka dhisan oo markii la ictiraafay ictiraafkii iyo dhaqaalaha heshay u adeegsatay inay kula dagaalantay somalilan hadday dhaqaalo la dagaalan tahay hadday borobogaadho tahay hadday dhexdeeda qas ka abuursan tahay markaa dagaalka nagu socda waa dagaalka dowladda xamar ka dhisan oo wixii horena dalkan u geysatay ayaa maantana wada waxaanse kuu sheegaya dadka somalilan had kasta ha gaadho qiimo kasta ha ku qaadato waanu gaari doonaa ictiraafka insha allahu maalin aan dheerayn waa tahay inkastood eeda usoo jeedisay dowladda soomaaliya haddana idaacad ahaan dhinacooda kama warhayno balse waxaanu ognahay inay jireen wadahadallo u dhexeeyey somalilan iyo soomaaliya in ay muddooyinkan hakad ku jiraan maxaad nagaga biirin kartaa wadahadalladaasi halkay marayaan haddii ay jiraan kulamo loo ballansan yahay amaba qorshaysan iyo haddii ay jirto sabab aada noo sheegi karto oo wadahadalladaasi ay u joogsadeen ama loo hakiyay horta dee qoladaa anugu warmahayo waani kaa warramay waxaan dhex yaalla waxaan kuu sheegayaa wadahadal baanu diyaaru nahay inaanu walaaltinimo ku wada noolaanaa baanu diyaaru nahay dad waa isugu xignaa in layna dhex galaan bay ahayn inaad xaqiiqada rumaystaan bay ahayd imikana annagu iyo somaliland iyo madaxweynedu waxay diyaaru yihiin wixii dhaba in lagu wada hadlo qolo walbana xaqiiqada ay kusoo dhawaato waxaa jiray kulan sida la sheegay aan sii qorshaysnayn oo aa ku yeelateen magaalada addisababa dhowaan oo ra-iisul wasaaraha etoobiya uu idin kulan siiyey bal madaxweyne kulankaasi sidii uu ku yimid iyo waxyaabiyaa ka wada hadasheen haddaad nooga waranto waanu kulannay madaxweynaha soomaaliya bishii february kulan aan la sii qorshayno deg deg habaan ku kulnay addisababa waxaanu joogna wax yar bay ahayd aynu wada hadalno oo waxayna aan wanaag ku dhammaysanno ayaanu ku heshiinay waana hadal wanaagsan wada hadalku markaa siduu noqonayaa waa inuu noqdaa hadal meel dhexa la soo gola joojiyo waa in la helaa cid inoo garqaada laakiin madaxda soomaaliya waxay aaminsan yihiin in somalilan ay tahay weli qayb ka mid a soomaaliya maadaama oo aan si rasmiya loo aqoonsan aragtidaada arrintaasi ku aadan xaqiiqada runtii aad taallaa waxa weeye soddon sano somalilan iyo soomaaliya laba dowlad bay kala ahaayeen waxaanu ogolahay inaan dowladooda ixtiraamno inaan dad isugu dhawaano n walaanahaano n waxwada qabsano ma tihin dowladda nagama tihin de maaha run wax la isquurana maaha haddii markaas somalilan ay ka gooday soomaaliya inteedii kale islamarkaana aydaan helin ictiraaf caalamiya ee xalku muxuu noqonayaa sidee arrinta ku wadaysaan de horta soomaalida laba dowladood istagay baanu hayna dad ayagu leeyihiin de mano ka go-ay ereyga go-ay waa gaftey maanaan go-ano laba dowladood istogay oo imikana kala baxay baanu dowladda iyadoo waa dhisanayna caalamka ictiraafkana xamar kama rabno xamar iyadoo dagaal waa inagula jirtaa adduunyada mise dowlad baa dhisan oo aan ictiraaf beelin aan ictiraafba doono iyo jibcadda qurba hayso ictiraafku waa dadku in isagu is ictiraafo dalkiisa dhisto markaanu anagu sidaa aan ku socono waddadaa markaanu hayno muddo dhow nabad dalkaydoo dhisano horumar cid walba gacan nabadadaan u fidino qof walba isagaa noo baahan oo dhan war waxbawada qabsana marka ictiraafku ma aha in ay lagu ictiraafo oo dowlada aad ku xidhan tahay waa nafsadaada iyo kalsoonidaada had kasta ha qaadato wakti kasta ha gaadho qiimo kasta hana u kacdo waxaan ictiraafayna mari maayo ka waran haddii fikirka dadka qaar aaminsan yahay dhinaciisaba aynu u qaadno oo adiga lagu ogolaado inaad noqoto madaxweynihii soomaaliya oo isku dhan oo caasimadii la siiyo somalilan oo mar kale la soo celiyo midnimadii lixdankii ay labada gobol ama labada gees ama labada wadanba ay iskugu yimaadeen khaladaadkii dhacayna dib loo saxo oo wax laga barto ee taasi dhinaca somalilan suurtagal ma ka tahay horta waxaa qalada intaynan wax isu ogolaanin madaxweyne aan isasiino waxa aan ku heshiino aan waalamada abuurno waa waa taa ha tegin horta yaa wada hadlaaya ee heshiinaya is haysta waxaanu ka doonaynaa qolada soomaaliya inay aqoonsaan oo ay dhegaystaan dowladdii somalilan ee lixdankii walaalnimada ugu timid iyo soomaaliya inay laba dowlado kala gaara ahaaye haddaan taaba lahayn de maxaad ii sheegaysaa madaxweynaha waa maxay madaxweyne muxuu yahay maxamed cabdiraaci irbasigoo prime minister u tegey toban sano xadhiga iyo dadkii soo diyaarada lagu garaaco oo madaafiic lagu dimiyo ayuu ka macaashay waa in la helaa soomaaliya iyo somalilan lixdankii halkay joogeen in la isku aqoonsada wey madaxweyne mar baa jirtay aada loo hadal hayey in madaxweynaha soomaaliya la filayay inuu magaalada hargeysa yimaado oo halkaasi kulanka ugu horeeyaaba ka dhaco inkasta oo aan kulankaasi dhicin sidaanu ka warhayno ma jirtaa suurtagalnimo ah in ama farmaajo ama madaxweyne ka dambeeya oo soomaaliya yimaadaba aad kusoo dhaweysaan hargeysa oo somalilan idinku yimaado halkaa kulanka ugu horeeyaaba ka dhaco mushkiladda aan caddeeyo soomaali qof kasta oo soomaaliya ma nabcin hargeysmaada waa jecelahay waanu soo dhaweynaynaa soomaali inay isu tallaabada wada shaqaystana waa soo dhaweynayna soomaali dad iyo inaad isku xigta dad wanaagsan oo halgamana way ahayd dhammaantoodba maanta maxamed cabdilaahi wuxuu taagay inuu yahay madaxweynihii soomaaliya iyo somaliland oo gobol ah taasi xaqiiqa ma aha isagoo taasna iman maayo hargeysa marka haddiiba uu qiro oo uu ogolaado somalilan inay tahay dal madax bannaan miyaan la odhan karin xigmaddii uu soo socdayba markaa meesha way ka baxaysaa waxay ahayd in madaxweynaha xamartaa ugu bilaabo walaaladayo hore iyagoo dowlada noogu yimaadeen weyna la midoobeen maantana gooni baysu taageen walaa annagaa ictiraafayna dabeetana aynu si noqodna inago walaalo isqadirayna laakiin ma dhacaysa dadka wanada loo quuri maayo gobollada waqooyigaa soo siyaarinaya taas ma suursoomaysadi waa hagaag aad iyo aad baad umahadsan tahay mudane muuse biixi cabdi madaxweynaha somalilan waraysigan faahfaahsan aada xogta badan naga siisay aada noo ogolaatay mar kale waxaan ku leeyahay mahadsaneed aada iyo aad baad umahadsan tahay adiga iyo v o edaba aad baan kaaga mahadnaqayaa dadaalkaa dhalinyaradiina soola ku hadashay aad iyo aad baad mahadsantihi dhammaantiin